ka socda qaramada madoobe ayaa gaaray magaalada baydhabo halkaas oo lagu soo dhaweeyey isku barnaamijka ayaad ku dhagaysan doontiin al-shabaabka ku sugan magaalada jilog oo maanta laba qaybood oo kala qaysan maxay tahay sababta barnaamijka ciidamada komitada soomaaliya ayaa ku dagaalamay magaalada muqdisho barnaamijka iyo qaybta kale ayaad ku dhagaysan doontiin dagaalka saaro joogto oo ka dhacay deegaanka magaale koox hubaysan ayaa dib ka geysata magaalada muqdisho kadibna goobtii way ka baxsadeen barnaamijka ayaanu ugu haynaa banaanbaha ka socda magaalada gaalkacyo xalay isugu jira barnaamijka ciidamada kenya ayaa joogtay haweenka soomaaliya barnaamijka ayaa ku dhageysa doontiin maamulka jubbaland waxa uu dugniinta u diraysay degmada maamulka jubbaland dowladda barnaamijka ayaa fursad ku taala dalka shiinaha oo daba qabsaday qodobadaas waa kuwo ka mid ah dhegaystayaal qodobadaad ku dhagaysan doonteen barnaamijka sahanka dunida galada barnaamijka aniga maadayaa la socodsiinaya khasaare waa soo saare cumar axmed ibraahim uu farsamaynaya waa mar kale iyo barnaamijka sahanka dunida ee raadiyaha cadaado
aqoonta wanaagsanyo asdubhooyadow ege leedahay aragsani indhowran edebsani aqoonta wanaagsanyo asdubhooyadow ege
noqod wanaagsan dhegaystayaal waa maalinimo talaadaha taariikhda ay ku beegan tahay toban iyo kowda bisha toban iyo waa toban iyo kowda bisha toban iyo saddexaad laba kun toban iyo sideeda kusoo dhawaada barnaamijkii oo markaana fidsan wafdi uu hogaaminayo ku-xigeenka qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya ayaa maanta waxa uu gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay kusumaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ahna guddoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed cabdulqaadir sheekh una maya ayaa maantay garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyey wafdiga ka socda qaramada midoobe labada mas-uul ayaa waxa ay ka wada hadleen xaaladihii amni ee magaalada baydhabo iyo doorashada maamulka koonfur galbeed iyo xilliga ay dhici doonto waxay kaloo ka wada hadleen xaaladaha guud ee maamulka koonfur galbeed iyo sidoo kale sidii al-shabaab deegaanada ay kaga sugan yihiin looga saari lahaa iyo sidii ay shacabka gacnaha isku qabsan lahaayeen barnaamijka sahanka dunida ee raadiyaha cadaada ayaad dhegeysanaysa waagaa dhegeystayaal barnaamijka sahanka dunida ee raadiyaha cadaado qeybii hore ee barnaamijka ayaad dhegeysanayseen markana magaalada muqdisho dagaal u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan dowladda soomaaliya ayaa maanta waxa uu ka dhacay isgoyska kaawagoday ee degmada wadajir ee gobolka banaadir ciidamada dagaalama ayaa waxaa la sheegay in ay ahaayeen boolis iyo military iyagoona in la tilmaamay in ay kala shakiyeen labada ciidan dad goobjoogayaal ayaa raadiyaha cadaado u sheegay inuu dagaalka geysta khasaare dhimasho inta la xaqiijiyay hal askari ayaa ku dhintay mana jiraan wax dhaawaca oo soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamo ee ciidamada magaalada muqdisho ayaa inta badan waxaa ku dagaalama ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyagoona inta badan kala shakiya kadibna halkaasi rasaas ku fura barnaamijka sahanka dunida ee raadiyaha cadaada ayaad dhegeysanaysa waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka fala wa- dhaga- barnaamijka sahanka dunida ee raadiyaha cadaada ayaad dhegeysanayseen inta la xaqiijiyay toddoba qof ayaa ku dhimatay dagaal ka dhacay degmada mooyaale ee ku taalla xadka etoobiya iyo kenya dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegayaan inuu dagaalka geystay khasaare dhimasho saddex iyo toban qof ayaa ku dhaawacmay dagaalka dagaalka ayaa waxaa la sheegayaa inuu u dhexeeyo qoomiyadaha soomaalida iyo oromada halkaasi wada dega tan iyo shalay ayuu dagaalku socday waxaana la sheegayaa inuu jiraan guryo iyo xafiisyo gubanaya weli ma jirto cidda kala dhex gashay wararkana waxa ay sheegayaan inuu dagaalku weli socdo wax ka hadlana ma jiraan dagaalkaasi iyo dowlada kala dhex galay wararka dambe iyo barnaamijyadeena ayaad ku dhegeysan doonteen wararka dambe ee kasoo baxa wahagaag barnaamijka sahanka dunida raadiyaha cadada ayaad dhegeysaneyseen markaana magaalada muqdisho koox hubaysan koox hubaysan ayaa maantay waxa ay weerar ku qaadeen shaqaalaha ka tirsan shirkada hormood xili ay marayeen isgoyska baar ubac ee magaalada muqdisho inta la ogyahay laba qof ayaa geeriyootay halka hal kalena uu ku dhaawacmay qofka dhaawacmay ayaa waxaa loo qaaday mid ka mid a isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho halkaas oo lagu dabiibayo kooxda weerarka filise ayaa waxaa la sheegayaa inay goobtaas ka baxsadeen balse waxaa halkaasi gaaray ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya gaar ahaana kuwa booliska waxayna halkaasi ka sameynayaan baaritaano ay kugo- ay ku baadigoobayaan dadkii falkaasi geystay barnaamijka sahanka dunida ee raadiyaha cadada ayaad weli dhegeysanaysiin dhegeystayaal raadiyaha cadada ayaad naga maqal dhegeysanaysiin siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahartis wahagaag dhegeystayaal barnaamijka sahanka dunida ee raadiyaha cadaada ayaad dhegeysanayseen markaana magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug wararka naga soo gaaraya magaalada gaalkacyo ayaa waxa ay sheegayaan inay saakay halkaasi uu ka dhacay banaanbax ballaaran kaas oo kasoo qeyb galeen qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada gaalkacyo haween dhalinyaro iyo caruur aada u careysan ayaa xilay ayaa xiray isku socodka bartamaha magaalada gaalkacyo kuwaas oo watay ku gubayay taayaro saameyna ku yeeshay isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha haweenka iyo dhalinyarada ayaa ka kasoo horjeeday sida hadalka ay u dhigeen dila toogashaha oo ay sheegtay maxkamadda maamulka puntland inay ku riday cabdirasaaq xuseen tahliil oo horey ciidamada ay kaga bax ay ogala baxeen guri ay ka deganaan magaalada gaalkacyo dadkaasoo aada u caraysnaa ayaa waxa ay saakay hakad kala geliyeen isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha waa hagaag barnaamijka sahanka dunida ee raadiyaha cadada ayaad dhegaysanayseen markaana dalka kenya sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsanaa maamulka degmada madheele ee ciidamada kenya ee booliska dalka kenya ayaa toogtay haween soomaali ah dilka ayaa waxa uu ka dhacay degmo hoos tagta magaalada madheera waxaana la sheegaya inay ciidamada ay haweenta toogteen xilli ay kasoo baxaysay guri ay ku lehed halkaasi haweenta la dilay ayaa waxaa lagu magacaabay cabdiyo cumar waxa ayna ka mid ahayd dadka deegaanka saraakiil ka tirsan ciidamada kenya ayaa sheegay inay ciidamada ku jireen roondo ayna kasoo horbaxday haweenka islamarkaana ay cabdiya weydiiyeen inay istaagto iyadoona ka dhaga furaysata sida ay sheegeen halka mid ka mid a askartii inuu rasaas ku furay taas oo halkaasi ku geeriyooto qaar ka mid ah bulshada deegaanada ayaa ka carooday dilka haweenka soomaaliyeed waxayna saameyna ku yeelatay dadka soomaaliyeed ee halkaasi degan waxaa xusud mudan inay maamulka madheere ay ku dhawaaqeen inay sameynayaan guddi xaqiijo raadin ah halkaas oo sababta iyo waxa ka dambeeyay ay ku baadigoobi doonaan barnaamijka sahanka dunida ee raadiyaha cadada ayaad dhegeysanaysa waa hagaag barnaamijka sahanka dunida ee raadiyaha cadada ayaad weli dhegaysanayseen dhegeystayaal wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee maamulka jubbaland doctor aadan ibraahin oo xirsi ayaa sheegay inay maamulka jubbaland ay diyaar u yihiin inay qabtaan doorasho isbeddel siduu isbeddel siyaasadeed u dhaco waxa uu sheegay inay jiraan dad reer jubbaland oo doonaya inay door la doorto islamarkaana ay xaq u leeyihiin ha yeeshee jubbaland ay mar waliba doorashada ay ku qabanaysa sida uu dastuurka jubbaland qabo waxa uu sheegay inay u baaqayo siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada jubbaland ee doonaya inay isbedel inay isbedelaan maamulka hadda jira inay ilaaliyaan amniga iyo xasiloonida islamarkaana ay furi ay u furan yihiin inay yimaadaan deegaanada maamulka jubbaland balse uu uga digay inay abuuraan amni darro iyo inay qalqal geliyaan bulshada maamulka jubbaland
doorashada si dastuurka uu qaba ayaan ku qabanaynaa waxaan ku daraayoo kalena male doorashada waa qabanaynaa waxaan ku qabanaynaa waqtiga dastuurka waxaan u qabanaynaa sidii uu dastuurku qoray wixii farsamooyin ah oo halkaa kasii ratimana hay-adaha dastuuriga ah ee jubbaland bay u taallaa oo midaas iyada ah si aanba qaadaya arrinta doorashadu waa sidaas weeye anu waxaan qabaa marka ciddii doonaysa inay siyaasad la timaado oo doonaysa inay naga bedasho meeshaan marka ugu horeysa inay nabadda ilaaliso dal gubanaya lama kala dhaxlo soomaalida iyo adduunkaba waa la ogaaday waxa weeye waxaan rabaa inaan ku xoogaa ku noqdo waxaa jira dad soomaaliyeed ooreju oo reer jubbaland ah oo xaq ulahaan lahaa in la doorto haddana weli u leh oo ka shaqeynaya in dhibaata dhacdo yacni maxaa loo dooranayaa oo qofkii uu rabaa haddii ay dhibaata dhacdo anu waxaan leeyahay amnigan ha la dhowro siyaasadduna inay wada jirto ha la ilaaliyo dabadeed ciddii markaa hami siyaasadeed uu ku jiro si xalaala intay isoo sharaxdo ha timaado oo ha koololayso oo ha kambayn garayso oo hadduu ilaahay maayo haddii la doortana ha aragto xalaal caleyk baan dhahaynaa haddii la dooran waayana hadee waxa weeye libin libin nin holiyaa helaa la yiriye way tartameen wayna waayeen doorashada
waa hagaag barnaamijka sahanka dunida ee raadiyaha cadaada ayaad weli dhegeysanayso waa hagaag qeybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaaray markaana dalka shiinaha ugu yaraan lix qof ayaa ku dhimatay halka shan kalena ay ku dhaawacmeen kadib dab ka kacay warshad ku taala dalka shiinaha dabkan ayaa waxa uu ka kacay kadib markii oo baqaara lagu kaydiyo waxyaabaha caagaga ee warshadaasi laga waxyaabo ay sameyn jirtay oo qarax ka dhacay halkaas oo dabkaasi kadibna ay qabsaday ciidamada booliska dalkaasi ayaa ka hadlay qaraxa ka dhacay warshadda iyo waxyaabaha sababay dabka khasaaraha geystay iyo waxa sababta ay ka dambeysay iyagoona sheegay inay ku guda jiraan dhacdadan iyo waxa ay sababsatay dabkani kalifay aad kala socoteen raadiyaha cadaada intaas ayaan galabta ku soo gabagabanaynaa barnaamijka anigoo maada ayaan la socodsiinaya masaar uu soo saara sidaas waxaana leenahay wararkeena dambe
Kuwa libintii gaaro, alla la oodi karay. Kuwa libintii gaaro,
dhamaanay lixdankii lugooyadiina daysay lix iyo labaatanka juun aa goormaan lulanay lixdiisa goormaan libanay kooda dhulyow laba midowday goormaan labnaanay lixdankii lugooyadiina daysay lix iyo labaatanka juun aa goormaan lulanay lixdiisa goormaan libanay kooda dhulyow laba midowday kuwa cadowgii laayo isticmaalkii lumiyo kuwa cadowgii laayo isticmaalkii lumiyo
ciidan baanaaye
kuwa cadowgii laayo isticmaalkii lumiyo kuwa cadowgii laayo isticmaalkii lumiyo
ciidan baanaaye goormaan ladnaanay lixdankii lugooyadiina daysay lix iyo labaatanka juun aa goormaan lulanay lixdiisa goormaan libanay kooda dhulyow laba midowday goormaan ladnaanay lixdankii lugooyadiina daysay lix iyo labaatanka juun aa goormaan lulanay lixdiisa goormaan libanay kooda dhulyow laba midowday kuwan laansara noqdo asinaada adduunku kuwan laansara noqdo asinaada adduunku
liicin baanaaye
kuwan laansara noqdo asinaada adduunku kuwan laansara noqdo asinaada adduunku
liicin baanaaye goormaan ladnaanay lixdankii lugooyadiina daysay lix iyo labaatanka juun aa goormaan lulanay lixdiisa goormaan libanay kooda dhulyow laba midowday goormaan ladnaanay lixdankii lugooyadiina daysay lix iyo labaatanka juun aa goormaan lulanay lixdiisa goormaan libanay kooda dhulyow laba midowday goormaan ladnaanay lixdankii lugooyadiina daysay lix iyo labaatanka juun aa goormaan lulanay lixdiisa goormaan libanay kooda dhulyow laba midowday kooda dhulyow laba midowday
caasha maanta maxaa iila soo hadli weysay soo kumaanan sugaynin imaadan soo wicine maxaa dhacay alla waan ka xumahay caliyow telefoonka ayaan kaar iigu jirin carruurtana waan ku mashquulay kii yaraana iskuul ma aadin dhib ma laha adigiyo carruurtaba kaarkayga ayaan wadaagi lahayn macquul maaha oo sideen u wadaagaynaa miyaadan ogayn adeega ila wadaag oo ay hurmud inoo hirgelisay ummad aan wax wadaagin wax isuma ahee ii sheeg si aan kuula wadaagno xaaji caasha lambarka aad wacaysa ka hormari hal hal hal tusaale lambarkayga oo kale hal hal hal lix hal shan konton iyo afar kow iyo toban siddeetan qofka aad wacday markuu qabtana taleefonka ayaa la hadlaya
oo muxuu dhahayaa qofkan ku wacaya wuxuu rabaa inuu kugula hadlo kaarkaaga ee haddii aad ogoshahay riix hal haye haddii kalena riix labo ogolaashahaaga ayay ku xidhan tahay in lagula wadaago kaarkaaga waa arrin wanaagsane sideen u furtaa adeegga ila wadaag adigoon isdhibin garaac xidig hal hal hal afar gees kadibna ok ama sandi dheh kadibna dooro lambar kow maasha allah adeegga ila wadaag waa adeeg loogu talagalay ehelka asxaabta